wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington caawana waxaan mar kale barnaamijka caweyska washington marti igu ah oo aan idinku hayaa hal abuuraha da-da yar ee cabdixamiid celcelis oo aan idinku maqashiin doono heesaha uu sameeyey in ay qaadaan fanaaniinta caanka ah ee kala ah mursal muuse guuleed axmed iyo axmed rasta waa caawa iyo caweyska washington cabdixamiid kusoo dhawow mar kale barnaamijka caweyska washington aada iyo aad waa ku salaamayaa caashacuud adigii barnaamijkaaga caweyska washington iyo bulshooyinka soomaaliyeed ku xiran waa idin salaamayaa aniga oo cabdixamiid xasan jibriil loo yaqaano cabdixamiid alcelis waa kusoo dhaweynayaa adiga iyo shicibkaadaba waayahay cabdixamiid mar kale soo dhawow toddobaadyadii lasoo dhaafay dad badan oon hore waxaa laga yaabaa aan ku aqoon in ay aada u dhegaysteen heese adiga aada samaysay in heesahaaga ay adiga kaa caansan yihiin calaashaan mar haddii aad hees tusaalo kale heesta aad ugu dambaysa oo kale farxiifiska ay qaadaysay waa hees aada loo jecel yahay cod qurux badan lagu qaaday ereyo qurux badan ay ku jiraan ma garatay marka dadka inta badan codka fanaanka ay dhegaystaan unbay maaragtay ay ku ogaadaan laakiin waxaan filayaa in hadda dadku ay kusoo baranayaan in qofka heestan sameeyey inuu yahay bwaan celcelis marka waxaan rabaa inaad heese samayso heesaha ha ii dambeeyaan aan soo wadno iyo fanaaniinta kale aad heesaha u dhiibtay heesahan in aad samayso oo adigoo da-yar inkastoo da-daada aanan ku weydiin laakiin muuqaalkaaga markaan fiiriyo nin da-yar baad u eg tahay haddaad noo raacisan waxba kama qabno laakiin xaggee xaggee macnaha raadka aad ka haysaa ama aad ka hidda raacaysaa si kale haddaan u dhigo in aad heesahan aad samayso oo sugaanta aad
familkeyga badankooda sida awowgeyga hooyadeeda way tirisaa aabaheyga wuu tutuurin jiray marka dhanka familka ayaan ka wataa yani hiddo ahaan waana loo dhashaa deal abuurnimada marka waa intaas caasho marka marka hooyo iyo aabe ma kuwo caan baxay lahaayeen mise kuwo uun aan xaafadaha soo dhaafin maya maya maya maya maya maya caadi caadi caadi ayaga xaafadahooda iyo dadkooda caadiga ay la dhaqmaayeen laakiin ma ahena dad maaragtay soo soo hees heesa soo saaray ama gaday oo shaaciyo ma ahan laakiin way tutuurin jireen kulligeedaba waayahay waayahay waxaan rabaa marka intaad wax samaynaysay aada hal abuurkan ku dhex jirtay maxay ahaayeen waxyaabihii aad samaysay ee dhinaca hal abuurkan heesaha ku saabsan ee adiga kaa yaabiyey ama aada istiri inaad sidaan maaragtay wax u samayn karto ma jiraan kuwo adiga kaa yaabiyey laftigaaga
way jiraan way jiraan heesa badanaa jiraan hees walbana waxay leedahay shee sheekadeeda iyo taariikhdeeda weliba markii heesaha la oo oo oo qof ku yimaado hees iyo tiri ku yidhaahdo dareenkiisa ka turjumayso marka dareenkii iyo in suugaan ahaan laisku waafajiyo maaragtay way adag tahay laakin haddana mamar qaarkood heesa cajiiba kasoo baxa heesaha ugu khatarsameeyaan oo dareenka dhabta lagu sameeyo marka kuwo adiga si gaara kuu quseeya ma jiraan heesahan tirada badan ee kontumeyada ku dhowaad ii sheegtay ee aada samaysay ma jiraan kuwo adiga si gaara kuu quseeya kasukoo marka laga soo tago fanaaniinta heesaha ku weydiisata iyo kuwa aad bulshada ka samayso dabcan abwaanada inta badan ama dadka hal abuur kale bulshadaasay ku dhex jiraan bulshadaay ku dhex jiraan unbay kasoo dhex saaraan waxyaabaha ay sameynayaan oo waxyaabaha ay arkeen ay kasoo dhex baxaan lakiin ay badan yihiin waxyaalaha waxyaalaha a kasoo qaato heesaha laakiin way jiraan qaarkooda marmar qaarkood hataa waxaa jiraan heese maaragtay dareenka markaa aad ku sugan tahay adiga iyo fanaanka ama qofkaasita ku yiri hees iyo sameey wixii isku ekaadaan kuwa adiga dareenkaaga ka hadla kuwa dareenkaaga ka hadla maxaa kamid a kuwa dareenk marmar qaarkood oo dareenkeyga anigoo noocaas ah ayaa qofku imaanaya fanaan ku imaanaya fanaanid ku imaanayso waxay kuleedahay hees dareenkeyga ka turjumaya ii sameey adigana markaas isku dareenaada tihiinba markaas marxala isku marxalada maraysiin labadiina way jiraan kuwa qaarkood aniga aniga ii gaar ah laakiin badankooda yani bulshada maaragtay dareenkooda ka sameeyaa marmar qaarkoodana yani dareenkeena waa isku ekaadaa waagaan dugsi qur-aanka dhigan jiraan waxaan soo xusuustay markaad qad qurux badan markaad riiqato oo xabag aad ku darto oo qalinka si fiican loo soo qoro ardayda qaara qadii ay wateen xataa intay nacaan waxay ku leeyiin qadda ma kugula daartaa ma kugula dhigtaa aad iyo aad tii baa soo xasuusisay marka way saasoo kale way dhacdaa way dhacdaa way dhacdaa marmar qaarkood adigoo jacaalla ildaran kaasi xanuunsan inaa aragtid waad iskula daarataan waa isku daarataan oo isla eegiin waya kuwaas maxaa ka mid a wallahi hees waxaa jirta oo hees la yidhahdo hadda caawo barnaamijka noogama jirto lakin barnaamijka barnaamijka dambaa ku diri doonaa hees la yidhaahdo mariid oo tusaale ahaan heesta gabar aada u cod macaan oo waayaha cusub ka mid heedaaga laftarkeeda la yidhahdo raxmahuunno taasaa ka mid ah raxmahuunno heesa kale oo badanaa jiraan ya mid kale oo idil cabdul qaaday sidoo kale dareenkeyga sidaasoo kale gooniya u taabanaysaa filmka jacaylka la dhahayo marka barnaamijyada dambe qaadan doonaa marka marka raxmahuunno wax ma ka maqli karnaa caawa raxmahuunno caawo habe habe habe habeenka habeen dhan baa ku xuseynaa barnaamijka kale si gooni u xuseynaa heesaas mariid waxaa waye heesa in lakala badbaxiyo tahay oo heestaasito markii markii dhereedeeda la akrinayo hataa waxay u baahan tahay maogtahay dareen gooni ah haye waayo dareen gooniya lagu sameeye xoogo ooyin ooyin oo kale ah haye a marka Caaw- markala kadhiginayna taas insha allah hadii Ca- ilaahay.
caawa marka ooyin kuma hayso
marka ca- caawa caawa maadaama adigana horta america aad joogtid waxaa ku wadaa eh, bulshadaadana u wadaa caweyska washington waxaa u wadaa saddex sanaan oo hadda maraykanka north america kula joogaan oo ki- oo kamid yahay axmed raasta oo kamid yahay mursal muuse cumar oo kamid yahay guuleed axmed oo hadda muddo fanka ka maqnaayo hadda heese iyo barnaamijyo kale kala sameynayna soo laaban doono goor dhow insha allah waayahay mursal mursal muuse igu bilow heesahaad u dhiibta maxaa ka mid ah mursal muuse waxaa u dhiibay heesa la yiraahdo xallaaraha heestaasito waxaa waxaa la xameeyey ninka la yiraahdo wadanaale jacklin uu wiilo la xameeyey ilaaha caafimaadkiisa uu soo celiyo Amiin.
Eh, marka heesta fallaaraha ayaa la dhahaa heestaasito waa heesta mursal muuse oo cusub Eh, waagii as- ayaa is-aasayeen hadda ilaaha yiraa xid- kooxda xidigaha marka waxay leedahay falaarihii jacayl falaarihii jacaylka farada aan isaaro faleebadii kalgacalkana ugu fidiyo dareenkii ya haye inan yahay fariintiyo fartan waxaanu soo qoray dhibtaan iga fogaatay marka farxad inaan ku geliyo kugu faano mooye ha iga filan xumaan oo ila fahan ujeedada marka waa hees oo la dhaha yacni ila fahan ujeedada farxad inaan ku geliyo kugu faano mooye ha iga filan xumaan
waayahay intaanan u gudbin axmed rasta iyo fanaaniinta kale ee north america la joogta aan qadar yar ku hakano Ah.
en- en- en- en cabdixamiidow heestan uu ku luuqeynayo fanaanka mursal muuse eryadaad dadku laxanka inta badan heesaha ku fahmaan markaa bal aan dadka yara fahansiino Ah, aniga horta fanaan miihi heesaha waan sameeyaa fanaaniintaas fanaaniin ah marka haddii aniga ku heeso heesta xoogoo yar ma aragtay waxaan ka baqayaa inaa bulsho bu- bu- bulshooyinta ka ka xumeeya heesta ma garatay marka eh, heesta eh, fallaarihii jacaylkaa la dhahaa mursalaan uga luqeynayo dhankaasito asigaa igaaga fiican waayahay Fanaan waa, isa- dadka fanaan waa.
isagaan u daynaynaa marka sheequlkulli lama noqon kare waay aad iyo aad ay aad iyo aad
wallahi jacaylba ruuxii farbaan isaamo ballan badi kalgacalkuna kalgacalkuna igu fidi aa, igu fidi igu fidi dariiqii wallahi jacaylka ruuxii farbaan isaaro fallin badi kalgacalkuna kalgacalkuna igu fidi aa, igu fidi aa, igu fidi dareenkii inan yahay fariintiyo farta waxaan u soo qoray dhib tanigu fogaatee tanigu fogaatee Ah, dhib tanigu fogaatee inan yahay fariintiyo farta waxaan u soo qoray dhib tanigu fogaatee igu fogaatee Ah, dhibtan igu fogaatee Waxaan ku geliyo ugu faana mooyee Waxaan ku geliyo ugu faana mooyee Iga filan xumaatee Waxa filan xumaatee Ila fahan u jeedadaa macaani fahan u jeedadaa waxaad inaan ku geliyo ugu faana mooyee waxaad inaan ku geliyo ugu faana mooyee hayga filan xumaatee waxa filan xumaatee ila fahan u jeedadaa macaani fahan u jeedadaa
marka heesta midna waa taa
okay n oo midka n bulsho ah waayahay waayahay axmed axmed rasta isagana heesihiisa axmaras axmarasta waxaan u dhiibay haas la yidhaahdo kaaha kaaha kaaha waa beri kaaha waa beri ha ka kaaha la yidhahdaa kaaha waa beri heestan waxaa la xameeyey waxaana si la xameeyen tan laftirkeeda badanoole iyo maxaa la dhahaa duu ilaahay kureenya jeekle ilaahay caafimaadkiisa u soo celiyo boqolkiiba boqol Eh, kaaha waa beri aa la dhahaa muusigadana sida laftirkiisa aad cuntay sida ka sida waxay sidaanan u dhacaysaa waxay leedahay sida kaaha waa beri ama ubax ku nooco jacaylkeena koraaye kulankeena waa farax ya Ay.
kubadiisa aan qabo lama koobi karayo kafta maaha ila garab waa iskaashi aadmigo waana kalsooni caashaqo kor u qaado labadu aan isku keeno calafku yahay keliyaha igu sii dayn marka heestaan sidaas ay u dhacaysaa marka marka maxay ka hadlaysaa heesta yay tilmaamaysay heesta waa hees jacayl ah oo- oo abwaanka ama fanaanku wuxuu leeyahay eh, waa iskaashi aadmigo waana kalsooni caashaqo kor u qaado labadu aan isku keeno calafku yahay keli ha igu sii dayn ee waxay la qabo macnaheedu marka ma adigay kaa hadlaysa mise waa heesihii la iskula daartay iyaduna waa hees dardaaran waa hees dardaaran ah oo oo oo yaa lahaa ma isaga mise adiga yani adiga waad samaysay dabcan laakiin y- yaa yay xaaladu ka tarjumaysay heestaanito waa anigaa sameeyey heestaanito anigaa anigaa ku sida hadlaya waa gartay sida kaaha waa beri ama ubax ku nooco jacaylkeena koraayo kulankeena waa farax mar walba oo is aragna waa farxadee marka aa isku keena calafku yahay keliyaha igu sii dayn haye ma shaqaysa markaa hayste way shaqeysa way shaqeysa way shaqeysa haa
sida sida sida ka haabay ama ubax ku nooca jacaylkeenu korayo koranteenu afara sida sida sida ka haabay ama ubax ku nooca jacaylkeenu korayo koranteenu afara
marka marka marka heesahan markaad samaynaysid tusaale kale markaad hees samaysid inaad tu kala samaysid imisa imisa inta badan u dhaxaysa ama u dhaxayn jirtay heesaha aad samaysay midba midda kale imisay ka dambaysay qiyaas
waktiga aniga hadda heesaha aniga soo baxeen heeso badanaa sameeyey sanad gudaheeda waxaa u maleeya ilaa labaatan heeso kale waa sameeyey laakiin heesba waxay leedahay dareenkeeda marka markaa dareen dareenka uu ku haayo ma ku haayo ayaa turjumaysaa markaasi kale marka marmar qaarkood waxaa jiraan heeso kugu qaadanayso dhowr saacadood marmar qaarkood waxaa dhowr habeenay kugu qaadanaysaa marmar qaarkood hadda ayaamahan dambe heeso maba sameeyaba n n waagi laakiin markii waagii hore waagii hore Marka- haddaad u fiirsatid haddaad u fiirsatid abwaaniintii waaweyneyd ee soomaaliya soo martay allaha u naxariistee iyagoo abwaano ah ayaa haddana markay meel Ah.
fadhiyaan oo heesaha ay hal abuuraayaan n waxaa dhici jirtay in markuu abwaanka dhowr eray uu soo tuuro in halkaas uu ku yara hakado oo ereyadii meeshaas maaragtay uu dhaqaajin waayo ama uu ku margado n qof kaloo meesha fadhiyo abwaana inuu haddana soo tuuro ama qof iska fanaana inuu oon oon waxba samaynin inay soo tuuraan oo sidaas heesaha n n hal mar lagu qaabeyn jiray intaas markay soo maraan kadib haddana waxaa jirtay heesahaasi in ugu yaraan bal inay ridimkii uu haysto in khadkii n ay haysato sugaan ahaan ay ereyadii isla socdaan marka heesaha adiga aad samaysid intaad samayso miyaad fanaanka u dhiibtaa oo la qaadaa mise dad baa jira heesaha miisaan kaa saara oo fiiriya bal heestani inay fadhido iyo in kale maya maya horta horta horta eh, caashi waa hal shay aan kuu sheegayaa walaal hees aniga ma sameeyo anigoo sawirkeeda helin hees haddaa aragtida waan dhaqaajin la micnaheeda waxa weeyaan heesa sawirkeeda ma haayo marka aniga ereye ma qoro anigoo sawirka heesta helin sawirka heesta waa fahmaysa abwaanku waa farshaxan waa sida ninka maaragtay eh, wax sawiraayo gacantiisa ku sawiraayo marka intuu sawirin ka hore wuxuu sawiri lahaa waa inuu maskax ahaan ku haayaa marka markaan sawir helo markaasaa heesaha qoraa aan suudaan ka dhigaa marka hadda aragtid abwaan hees bilaabay oo dhammayni karin micnaheedu waxa waaye he- abwaanka ama hal abuurka ma haayo sawirka heestu aniguna ma ma sameeyo hees ma iska qoro hees aniga hadda haddaa bilaabo waa dhammaynaya waayo waa maraan sawirkeeda haayo sawir markaa haysidna eryo buuxiyo ma waaynaysa marka marka n yaa marka heesaha kaa miisaama in heesta ay miisaanka ay leedahay saara maya miisaanka anigaaba saarada soabwaan miisaanka waa garanaa habdhacda heestooda waa gartay marka ma jirtaa marka ma jiro qof ma jiro ma jiro qofka miisaan iga saaro heesaha anaa miisaankeeda ah, garanayo yacni hees sideedaba aan a- aan siba ballaariyo barnaamijka Eh, hees oo hees ah hees waa laba dhac hees waa saddex dhac hees waa afar dhac intaasaa hees laga sameeya markii hees ay tahay gabaryahay qurxoon haddaad tidaahdid waa inaad godkaas ku socotid waa laba dhac mafahamtay kudur walbo ama sadar walbo waa inaad laba dhacaa sitay ku socotid haye taas waa saddex dhac gabar yahay qurxoon oo wanaagsan haddaad tiraahdo waa saddex dhac waa tuduc walba ama sadar walbo saddex dhacaas inuu kugu socdo taas waa afar dhac gabar yahay qurxoon oo haddana wanaagsan waa afar dhac soo maha gabar yahay qurxoon oo haddana wanaagsan waa afar dhac ma ahan Aad tuduc iyo- walbo ama leen walbo ama sadar walbo waa inuu afar dhacaas ahaadaa hees intaasaa laga sameeyaa marka miisaankeeda haddaa tuduc ku bilaawdid tuduc walbo haddii kaloon laxama koraayo waayo haddaa laba dhac ku bilaawdid tuduca ugu horeeya saddex dhac kan labaad ku samaysid kan saddexaad ku samaysid afar dhac laxan sii loo saaro way adagtahay waayo fanaanka laxamiistaha musicianka hataa kan videoga duuwaayo adigoo wariye ah kulligeena waxaa waxaa raacnaa durbaanka marka durbaankaasito ayaa miisaanka keena oo laxankana lagu sameeyaa ereyada lagu qoraa lagu heesaa muusigadana lagu qurxiyaa cajiib cajiib waayahay waxaan rabaa markaa ugu dambayntii qaybtan caawa fanaankee aad Ha.
is leedahay bal caawa aan kusoo xirno intaa toddobaadka dambe ka gaarayna haddii ilaahay idmo Eh, caawa waxaa ku xiraynaa hees aan u dhiibay north america maadaama aad joogna adigina north america aad joogtid Eh, ninka la yidhahda guuleed axmed hadda soo laaban doona insha allah muddo fanka ka maqnaa Eh, heesaan u dhiibay loo dhahayo jacaylkan ima dhigo anigana ma dhaafo
ima dhigo anigana ma dhaafo jacaylkan ima dhigo anigana ma dhaafo haye ya marka wax- heesta waxay leedahay sidaan ay u dhacaysaa cirib dhuxul madoobiyo qusol aan dhammaanba dhaawacay nafteedo igu dhiijiyey caashaqa markaad i dhinac marto dhac ka siisa socodka dhammaan waxyaheeda durbalii dhex qaadaa jacaylkan ima dhigo aniguna ma dhaafo dhaayaha uroonay dhaawiciisa goodaha adin baa dhaayi karaaye iisoo dhawow marka jacaylkan ima dhigo aniguna ma dhaafo marka ma marka- marka waxaan waxaan kala hel waxaan kala helnaa kala leena hay hay waa waa- waa la isu dhaartay
waa la isku dhaartay ha waxaan kala helnaan leenahay marra waaxid aad baa mahadsan tahay aad baan kuu salaamayaa Aad abwaan mar ku kale cabdixamiid aada aad iyo aada barnaamijkaada aada u wacan yahay hore usocaan ku leeyahay maasha allah maalin weyna noo haysaa hadda hadda abwaaninahay hadda baxda fanka nahay hore usocaan ku leenahay aadana kugu hambalyanaa aadaa mahadsan tahay Aad baan eestaas ku eestaas Aad.
jacaylka iyo dhaarta laysku maray wacadka taasaan kusoo xireynaa markayga badyabadii jacaylkaas jacaylkaas aniga mar walba is haysanaayo
dad badan dad badan isku dheg Sidai aragna.
dad badan isku dhegan yihiin waxay kala helaan ay leeyihiin
aada iyo aad aada ku salaamaya caasha aadaan kuu salaamaya salaamullahi thank you
ermida jooxil maagahu iyo qosol aan dhammaan guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan kusoo gabagabaynayaa oo kusoo xiraya heestaas uu qaado fanaanka guuleed axmed ee uu sameeyey abwaan celcelis inta aan mar kale barnaamijkan iyo kuwo kaleba ku kulmayno haddii aan la idmo waa caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
maagahu iyo qosol aan dhammaanba dhaawacay naftaydo igu dhoojiye cashada markaad dhinac marto dhackaasiisi socodka dhammaan waxyahay durbalay dhexbaada markaad dhinac marto dhackaasiisay socodka